mahadsanid markanna ku soo dhowaada wararka caalamka maraykanka ayaa shiinaha ugu baaqay inay wadahadal kala yeeshaan dowladda iiraan arrinta ku saabsan xiritaanka marinbiyoodka hormus xogahayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ninka lagu magacaabo mark rubio ayaa ugu baaqay shiinaha inay ka hortagaan in iiraan ay xirto marinbiyoodka hormus oo ah mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee ganacsiga saliidda ceriinka ee caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waraysi uu siiyey kanaalka fox news ku yidhi waxaan ku dhiirigelinayaa dowladda shiinaha in arrintani kala xiriirta iiraan maadaama ay iyada qudheeda si weyn ugu tiirsan yihiin marinbiyoodka hormus sida ay u helaan shidaal iyadoo aysan dowladda iiraan si rasmi ah ugu dhawaaqin xiritaanka marinbiyoodka hormus ayaa waxaa soo ifbaxaya cabsida iyo qobgariirka uu maraykanka ka qabo haddii si toos ah go'aankaas qalinka loogu duugo sida laga dheehan karo calaacalka ka soo yeeraya wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka kaas oo fariintiisa sii mariyey dowladda shiinaha maadaama ay xiriir wanaagsan la leedahay tehraan warbaahinta dowladda iiraan ayaa shalay sheegtay in baarlamaanka iiraan uu ansixiyey in la xidho marinbiyoodka hormus iyadoo go'aanka ugu dambeeya ee lagu xirayo marinbiyoodka laga sugayo golaha ammaanka qowmiga ee iiraan dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay ruushka ayaa duqaymo culus ka geystay magaalada caasimadda ee kiyef iyo nawaaxigeeda warbaahinta ka soo baxda dalka yukrain ayaa sheegaysa in ugu yaraan shan ruux ay ku dhinteen halka ay ku dhaawacmeen labaatan kale duqaymo xooggan oo magaalada caasimadda kiyef uu ku garaacay ruushka dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha ee yukrain ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa telegaraamka waxa uu ku sheegay in saacadihii lasoo dhaafay uu ruushka duqaymo ku ekeeyey deegaan dhaca nawaaxiga magaalada kiyef halkaas oo ay diyaaradaha ruushka ka geysteen duqaymo ay ku dhinteen afar ruux kuna dhaawacmeen toban kale weerarkan uu maanta ruushka ka fuliyey gudaha dalka yukrain ayaa ku soo aadaya xilli uu sidoo kale ruushka habeennimadii xalay oo weerar loo adeegsaday diyaaradaha daroniska iyo sawaariikhda uu ku qaaday dalka yukrain gaar ahaan magaalada caasimadda kiyef iyo nawaaxigeeda wararkii caalamkana dhegaystayaal halkaa ayuu noogu idil yahay